halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxaynu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha toobadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto farriimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadallada ilaah hawsha jaceylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bilowga cutubka saddexaad iyo horudhicii aynu ka bixinnay waxaanan idiin soo sheegnay in cutubkan saddexaadi uu yahay furaha warqaddan koowaad ee reer tesalonika wuxuu ka hadlayaa rajada ina daahirisa ee ku aadan imaanshaha labaad ee masiixa filashada ah in masiixu uu ina wanaajinayo oo aynu jannada la tegayno ayaa inoo noqonaysa rajo ina daahirisa oo aan wax waliba ee daciifnimo ah ee qalbigayaga ku jira aynu kaga harayno waxaanse iminka ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee cutubkan waana timoteyos oo ahaa wacdiyihii dhallinta yara oo warbixin reer tesalonika ku saabsan u keenaya rasuul bawlos si markaasi aad wax uga ogaataan warbixintan caaqibada leh ee timoteyos uu u keenay rasuul bawlos ayaa waxaa wanaagsan inaan la soo baxno intii kitaabka quduuska ah haysata warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed markii aannu isheenkari weynay waynala wanaagsaneed inaannu keli ahaan tayo tesalonika ku hadhno rasuul bawlos wuxuu aad u doonayey inuu tesalonika ku soo noqdo wuxuuse ku hakaday athenes keli ahaantiis si uu timoteyos silas ditorlukos iyo kuwo kale uu tesalonika ugu soo diro marka uu leeyahay sidaas daraaddeed ayaa hadalkan wanaagsan uu cutubkan ku xirayaa wixii rasuul bawlos uu inagu barayey cutubkii hore oo ahayd maaddadii ku saabsanayd xidhiirka qoyska ee ka jira kiniisadda waxaana xidhiirkaasi uu u kala baxaa mid aabbannimo mid hooyonnimo iyo mid walaalnimo wuxuu rasuul bawlos u sheegay reer tesalonika inuu kiniisaddooda ugu dadaalay sida hooyadu ay ugu dadaasho quudinta dhallaankeeda iyo sida aabbaha uu u canaanto uu u waanayo ubadkiisa iyo weliba sida mid walaal ah oo rafaadka iyo hawsha adeegga ay ku walaaloobeen wuxuuna ahaa rasuul bawlos kii masiixa u keenay wuxuuna yidhi sida ku qoran aayadda labaatanaad waa idinka faankayaga iyo farxaddayaduba wuxuu kaloo u sheegay inay farxad iyo ammaan la kulmayaan markii masiixu uu soo noqdo markaasoo masiixiyiinta oo dhaniba ay helayaan hadiyaddooda iminka iyadoo ay ugu wacan tahay jacaylka bawlos uu u hayo iyaga ayuu ka qoomamoonayaa inuu ku soo noqon waayey deegaanka tesalonika waxaana carqaladeeyey shayddaanka waxay ahayd bawlos inuu isaga soo cararo tesalonika iyadoo ay eryanayaan cadowga injiilka waxaana jiray howlo badan oo uga harsanaa inuu ka qabto tesalonika iyo inuu dadka wax ka baro injiilka taasoo uu u arkayey inay qabyo ahayd markay joogto tesalonika marka ma ahan inuu dhowrayey inuu tesalonika ku soo noqdo laakiin weliba wuxuu ka welwelsanaa mustaqbalka masiixiyiinta reer tesalonika wuxuu markaasi rasuul bawlos jeclaa inuu u qalbi qaboojiyo marka uu waraaqaha u soo dirayo wuxuu kaloo tusayaa ahmiyadda ay leedahay arrinkii uu bilowgii warqaddiisa kala hadlay ee ku saabsanaa shaqada jacaylka waa markii uu kala hadlay saddexdii amuurood ee kala ahaa shuqulka rumaysadkooda hawsha jaceylkooda iyo dulqaadashada rajadooda haddaba jacaylku ma ahan oo keliya wax wanaagsan waxaase uu dadka siiyaa dhiiranaan iyo jawi diiran oo qalbiga wada gaaraya haddii jacayl uu jiro jacaylku wuxuu baaraa wanaagga kan kale oo jameecadii jacayllihii waxay noqonayaan kuwo iscaawiya isdaryeela oo nin waliba kan kale la jeclaada waxa wanaagsan ciise masiixna mar buu wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya jacaylkaasi u sameeya dadka kale waxa aad doonaysaan inaad nafsaddiinna u samaysaan haddaba haddii aad qof jeceshahay waxaad doonaysaa inaad nafsaddaada khatar u geliso haddii aad aragto in khatar ay la soo gudboonaanayso kan aad jeceshahay maadaama aynu jaceylkaasi isaga ah ka hadlayno ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddan koowaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda labaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo konton ee axdiga cusub sida tan oo waxaannu idiin soo dirnay walaalkayo timoteyos oo ah mididiinka ilaah xagga injiilka masiixa inuu idin xoogeeyo uu idin dhiirogeliyo xagga rumaysadkiinna iyadoo ay ugu wacan tahay sida uu kaga welwelayo masiixiyiinta reer tesalonika ayaa rasuul bawlos wuxuu u soo diray timoteyos wuxuuna timoteyos ugu yeerayaa isna walaalkayo iyo adeegaha howsha wacdiska ee injiilka ereyga adeege wuxuu noqonayaa gariig ahaan dakonos waana isla ereyga ingiriisiga ahaan noqonaya shaqeeye ama diikon cilmiyan ereygu wuxuu noqonayaa adeege ama shaqeeye wuxuu kaloo leeyahay rasuul bawlos isagoo ka warbixinaya timoteyos oo ah mididiinka ilaah xagga injiilka masiixa haddaba injiilka masiixa waa halka howsha muhiimka ahi ay tahay oo waxaa ku jira qaynuunno waxtar u leh nolosha bini'aadanka waxaa xuquuqda dhallaanka markii ugu horraysay la yimid culimmada u tacliimiyey wacdiyihii weynaa ee la odhan jiray wisley welibana ururada shaqaalaha ayaa waxay markoodii hore ka soo ankumeen ama ku bilowdeen kiniisadaha dhexdooda cusbitaallada ama dhakhtarradana waxay ahaayeen kuwa markii hore baibalka aad u soo bartay oo welibana lahaa xirfado kala duwan markii howshoodii ay ballaariyeenna waxay la yimaadeen fikradda ah in la sii fidiyo xarumaha caafimaadka si adeegga loo gaarsiiyo qof waliba ee u baahan wakhtigan xaadirka ah cusbitaallada kiniisaduhu ay maamulaan ayaa ka waxtar badan aalaaba kuwa shakhsiyaadku ay leeyihiin waxaana ugu wacan in badana dhakhtarradii waayadii hore ay jeclaayeen inay u adeegaan ilaah waxaanay wax badan ka barteen kitaabka oo ku caawiyey sidii ay u sii fidin lahaayeen waaxyada caafimaadka ee deegaanadoodii ilaa ay gaareen xeer ay dunida oo dhan gaarsiiyaan adeegga caafimaadka dhakhtarrada waaxaha caafimaadka ka hirgeliyey dunida waxay dhammaantood wada ahaayeen rag masiixiyiin ah oo jecel sayid ciise masiix waxay howlahoodii uga tageen inay hadalka injiilka soo gaarsiiyaan meelo deegaanadooda ka fog iyo qaarado ka dheer halkii ay ka yimaadeen nin waliba oo masiixa soo raaca wuxuu yeelanayaa hamuun uu u qabo inuu insaanka wax u taro waayo howsha adeegiddu meel keliya kuma koobna haddii aad dhakhtar tahay waxaad ka dhex shaqaynaysaa dadka oo waxaad ixsaan u samaynaysaa masaakiinta aan lahayn cid caawisa waxaa haddii aad macallin tahay aad jeclaanaysaa inaad dadka wax barto haddii aad makaanika tahayna aad dadka wax u fahamsiiso si aan eex lahayn haddii aad madax tahayna waxaad jeclaanaysaa inaad caddaalad ugu gargoysid shicibka ku hoos jooga dhegaystayaal injiilku waxtar weyn buu dunida u leeyahay haddaba taasu waa shuqullada wanaagsan ee soo raaca rumaysadkaaga laakiin ma ahan waxa masiixa kuu geynaya xaqnimada masiixa waxaa lagu helaa rumaysad aan waxba la raacin waana rumaysadka masiixa bawlos wuxuu leeyahay oo idin xoogeeyo xagga rumaysadkiinna markaasina hadalla kuwan oo kale ah ayaa la isticmaalay sida ku qoran kitaabka baxnayntii markii nebi muuse uu buurta koray ee uu reer banu israa'iil u ducaynayey markaasoo ay la dagaalamayeen reer camaleekh haddii aynu eegno axdigii hore ayaa waxaa ku qoran baxniintii cutubka toddoba-iyo tobanaad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan laakiinse muuse gacmihiisu way cuslaayeen kolkaasay waxay soo qaateen dhagax oo muuse u saldhigeen isna kolkaasuu ku fadhiistay haaruun iyo xuurna gacmihiisii bay sare u hayeen intuu midba dhinac ka maray oo gacmihiisiina way xoogeeyeen ilaa ay qorraxdii dhacday marka haatan la leeyahay gacmihiisii bay sare u hayeen ayaa waxaa macno ahaan ay noqonaysaa sida ku qoran aayadda labaad ee cutubka saddexaad oo ah warqaddii reer tesalonika marka uu rasuul bawlos leeyahay inuu idin xoogeeyo haaruun iyo xuur waxay xoogeeyeen oy sare u hayeen gacmihii muuse haddaba labada eray ee kala ah xoogeeyey iyo sare u qaaday ayaa isku macaani ah dadku waxay maanta u baahan yihiin in la xoogeeyo rasuul bawlos wuxuu kaloo leeyahay sida aayadda labaad ee cutubkan saddexaad ku qoran oo idin dhiiro geliyo xagga rumaysadka rasuul bawlos wuxuu timoteyos u soo dirayaa inuu dhiiro geliyo oo welibana uu xoogeeyo reer tesalonika si ay rumaysadkooda ugu sii adkaystaan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo konton waxaa qoran sida tan inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqaajin waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin in tan laynoo doortay waxaa haddaba halkan yaalla warbixin yaro adag in la fahmo ama ay inaga daadegto wuxuu ku leeyahay inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqaajin oo uu ula jeedo inaynan ka welwelin xiisadaha daran ee inagu qabsada meelaha qaarkood bawlos oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida aayadda saddexaadiba ay tibaaxayso waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin in tan laynoo doortay bawlos wuxuu ku leeyahay dhibaatooyin iyo xiisado daran ayaa inagu soo foollahaanaya marka aynu injiilka baafinayno hase yeeshee xiisadaha daran wax sii raagaya ma ahan welibana laga fursan maayo waana wax sugaya mid waliba oo masiixa u adeega hadallada ilaahna way inoo caddaynayaan taas rasuul bawlos wuxuu doonayaa in reer tesalonika ay ku adkaystaan ilaah xiisad waliba ee iyaga haysata ama kala soo gudboonaata rumaysadkooda meelo kale ayaa laynoogu sheegayaa in xiisado daran aynu kala kulmayno rumaysadkayaga oo sayid ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda soddon iyo saddexaad sida tan waxyaalahaasi waxaan idinkula hadlay inaad nabad igu haysataan dunida ayaad dhib kala kulantaan laakiinse kalsoonaada anaa ka adkaaday dunida eh haddaba dhibaato iyo xiisado way imaanayaan oo meel looga baxsanayo ma lahan hase yeeshee sayidku wuxuu inagu leeyahay kalsoonaada anaa ka adkaaday dunida eh haddii aad masiixi tahay dhibaatadu way kuu imaanaysaa waxaan markaasi kugu leeyahay haddii ay jirto si aad kaga gaashaamanayso dhibaati kasta way wanaagsan tahay lamana diiddana hase yeeshee dhibaato way kaa soo gaaraysaa si kastoo ay tahayba marka aad hadalka injiilka baafinayso iyo weliba markii aad masiixi tahayba rasuul bawlos oo u sii digaya masiixiyiinta ayaa wuxuu leeyahay inkastoo aynan weli gaarin sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad markaasoo rasuulku uu lahaa runtii kulli inta doonaysa inay si cibaado leh ciise masiix ugu noolaadaan waa la silcin doonaa waxaa kaloo digniin ceenkan oo kale ah ay inoogu qoran tahay warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka afaraad aayadaha laba iyo toban ilaa sagaal iyo toban haddaba wakhtiga qofku uu welwelayo waa markii ay la noqoto in dhibaato ay dhammaatay oo duufaannadiina ay idlaadeen oo ay u muuqato in nabadi ay jirto haddiise dhibaato iyo xiisado daran ay qofka haystaan mar waliba wuxuu u dhowaanayaa ilaah oo culaabtiisa ilaah baa u qaadaya waxaana taasu ay noqonaysaa qofka cibaadada leh inuu yahay mu'min waayo mu'minka waa la dhibaa waana sida ilaah uu inagu barayo sidii aynu isaga ugu xidhnaan lahayn haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan waayo markii aannu idinla joognay horaannu idinku sii sheegnay inaannu dhibaatoonayno waana sida ay noqotay idinkuna waa ogtihiin dhegaystayaal dhibaatadu way imaanaysaa hase yeeshee way dhammaanaysaa oo sii jiri mayso silca iyo rafaadka halkan looga hadlayo ma quseeya kan wakhtiga dhammaadkiisa imaan doona wuxuuse quseeyaa dhibaatooyinka iyo xiisadaha inagu qabsanaya innaga oo dhan dunida innaga oo dhan haddaba dhibaatooyin way ina haleelayaan ujeeddaduna waa inay ilaah inoo soo dhoweeyaan dhibaatooyinkaasuna waxay horay u marinayaan daahirinta ama mayrista nolosha qofka masiixiga ah weli waxaannu ku jirnaa warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan sababtaas daraaddeed markii aan ishenkari waayey waxaan idinku soo cid diray inaan rumaysadkiinna ogaado waaba intaasoo kii wax jarribi jiray idiin jarribay oo hawshaydii wax aan waxtar lahayn noqotaaye kan wax jarribaya ee bawlos halkan uu uga hadlayo waxa weeye shayddaanka cutubka labaad ee warqaddan ayaa rasuul bawlos uu inoo sheegay in shayddaanku gadaal uu u hayey ama ka istaajiyey isaga bawlos ah inuu yimaado magaalada tesalonika marka dhinaca kale laga eego rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay reer tesalonika shayddaanka ayaa i dhibaya oo waxaan ka baqayaa inuu idinkana idin dhibayo run ahaantii rumaysadka waxaa lagu sifeeyaa ama lagu nadiifiyaa dhibaatooyinka nolosha haddii dhibaatooyinku ay ka adkaadaan markaa waxaa muuqanaya in rumaysadkaagu aannu xoog lahayn haddiise dhibaatooyinka nolosha aad iska caabiso oo rumaysadkaaga aad ku adkaysato markaa waxaad qaadanaysaa taajka xaqnimada ee lagu helo rumaysadka masiixa rumaysadka dhabta ah waa kan ka adkaada xiisadaha nolosha ee qofka mu'minka ah ama masiixiga ah dunidan ku qabsada markii dhibaatooyin ay hareeyaan qofka masiixiga ah ayaa waxaa la doonayaa inuu sidii rasuul bawlos oo kale uu u farxo weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa isla warqaddan koowaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse haatan markii timoteyos uu nooga kin yimid wuxuu noo keenay warka wanaagsan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo jaceylkiinna iyo inaad kol kasta si wanaagsan noo xusuusataan idinkoo xiise u qaba inaad na aragtaan sida aannu innaguba xiise ugu qabno inaannu idin aragno bawlos waxaa ka farxin jiray markii uu waraaq ka helo iyaga waayo iyagu waxay aad iyo aad ugu adkaysanayeen silaca lagu hayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan koowaad ee reer tesalonika ayaannu eegaynaa iminka cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan sababtaas daraaddeed walaalayaalow dhibkayagii iyo qaxarkayagii oo dhan waxaannu kaga qalbi qabownay xaggiinna rumaysadkiinna aawadiis bawlos wuxuu iminka leeyahay dhibkayagii iyo qaxarkayagii oo dhan wuxuuna u caddaynayaa in isaguba uu silcay oo taasuna waxay iyaga u noqonaysaa qalbiqaboojin oo innagana waxay taasu inoo tahay dhiirigelin aad u weyn haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan maxaa yeelay haatan annagu waa nool nahay haddaad xagga rabbiga ku xoogaysataan marka rasuul bawlos uu leeyahay waa nool nahay ayuu ula jeedaa nolosha waynu ku raaxaysanaynaa oo in kastoo aynu rafaadayno haddana kuwa nolosha ku adag tahay ma ahan masiixiyiinta lagamana yaabo nin masiixi ah inuu isdilo ama nafsaddiisa uu halligo sida dunida ka dhacda rasuul butros oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka afaraad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka afar boqol iyo sagaal ee axdiga cusub sida tan gacalayaalow ha la yaabina jarribaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi haddaba nin masiixi ah oo dhibaatada ku lumaya ama dhimashadu ay la tegayso ma lahan oo qofka masiixiga ah wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xitaa haddii dhibaato ay ku haysato waad ka baxaysaa oo dhibaatadu siima raagto bal iminkana aynu eegno maaddada qusaysa bawlos oo ku adkaynaya dadka inay ku koraan rumaysadka weli waxaannu ku jirnaa kitaabkan axdiga cusub warqaddiisii koowaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad waxaanan iminka arrinkaasi kore ka eegaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo mahad intii la eg baannu ilaah ugu naqi karnaa idinka aawadiin iyo farxaddii oo dhan oo aannu ku farxnay ilaahayaga hortiisa idinka aawadiin farxaddu waxay ku xidhan tahay nolosha oo welibana qoomamada ayaa waxaa lagu xidhaa ama ay la socotaa dhimashada hase yeeshee walaacu wuxuu sare u qaadaa baahida qalbiga oo ah farxadda bawlos wuxuu doonayaa in reer tesalonika ay gartaan sida loo farxo haddii noloshiisu ay dhibban tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo konton ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan habeen iyo maalinba aad iyo aad baannu ilaah u baryaynaa inaannu wejigiinna aragno oo aannu dhammaystiranno waxa ka dhiman rumaysadkiinna howshii rasuul bawlos uu ka waday deegaanka tesalonika ayaa si xun loo carqaladeeyey oo waxaa lagu qasbay rasuul bawlos inuu magaalada ka cararo wuxuuna ku taamayey inuu mar uun soo noqdo oo howshii wacdiska halkii uu ku dhaafay ka sii wado wuxuuna doonayey inuu masiixiyiintii deegaankaasi baro hadalladii ilaah haddaan meeriska warqaddan koowaad ee rasuul bawlos horay idinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba ilaaha ah aabbaheenna iyo rabbigeenna ciise qudhiisu jidkayaga xaggiinna ha ku soo toosiyeen haatan wuxuu rasuul bawlos u tukanayaa inuu helo fursad kale ee uu ugu soo noqdo deegaanka tesalonika haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo koobno cutubkan saddexaad ayaannu iminka eegaynaa aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka saddex boqol sagaal iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan rabbigu ha idiin kordhiyo oo ha idiin badiyo jacaylka midkiinba midka kale uu u qabo iyo dadka kale oo dhanba sida aan annaguba idin jecelnahay inuu xoogeeyo qalbigiinna iyagoo aan ceeb lahayn oo quduusnimo ku jira ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiisa goortii rabbigeenna ciise la yimaado quduusiintiisa oo dhan waxaa rasuulku uu leeyahay jaceylka ha idiin kordhiyo oo ereyga kororsiimada waxaa lagu macneeyaa agabe warqaddan ayaa jaceylka lanoo hor keenayaa ficil ahaan waayo howsha jaceylka waxaa la adkaynayaa inaad si xor ah oo aan lagugu qasbin aad u doodoonto wanaagga walaalkaaga masiixiga ah
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin